dhabo waxaa maanta booqday ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya michael kerin oo la kulmay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan wixii ay ka wada hadleen waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael kiiten ayaa maanta magaalada baydhabo kulan kula yeeshay madaxda koonfur galbeed soomaaliya oo uu ka mid yahay madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan muddo saacadaha ayay madaxweynaha koonfur galbeed iyo ergeyga qaramada midoobay qaateen kulan saxaafadda aan loo ogolaanin iyagoona sheegay inay ka wada hadleen dowladda koonfur galbeed in laga taageero dhinacyada dhaqaalaha gargaarka bini-aadanimada iyo mashaariicda horumarineed markii uu shirka soo gabagaboobay waxaa si wada jira shir jaraa-id u qabtay ambasador majal kiiten iyo shariif xasan sheekh aadan ugu horreyntii waxaa hadlay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo ka warbixiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya
srjiga wafdiguu hoggaamiyahay wafdigu hogaaminaya oo safiirada iyo dhammaan hay-adaha kuwa dawliga ee kuwaan dawliga ahaynba u socdo isbeddelka sidii wixii la qaadan lahaa moodalkii lagu wada shaqayn lahaa isbeddel sidii u dhici lahaa runtii waa wada hadalnay waxyaalihii aan ka hadalnayna kolley annaga aragtidanada waa u gudbinnay waxaana leenahay waxaan diyaar u nahay annaga isbeddel inuu dhaco soomaaliya inay horey u socoto soomaaliya inay midnimadeeda iyo dawladnimadeeda iyo ay dhammaystiranto kuwan dawladiidka laga adkaado doorasho xaqah oo dadku si ay isla garteen ayna qolana aynan lahayn dadkao dhan ay wada leeyihiin inay dhacdo annaga arrimahaasoo dhan aan kala hadalnay waana soo dhowaynaynaa isbeddelka go-aankii dawladda qaadatay oo international communitydu ay ay ay iyagana ay ku taageereenna annaga waa soo dhowaynaynaa dee inkastoo uusan annaga dadkayaga gaar ahaan shacabka iyo odayaasha dhaqanka iyo baarlamaanka ra'yi badan ay ka qabaan arrinta iyada ah laakiin haddana annaga ka maamul ahaan mar haddii negotiation la galo dadkao dhan nin walba intuu rabo ma wada helaayo inay qaar la oggolaado sidii loo heshiin lahaa oo wax loo dhisi lahaa runtii waa soo dhowaynaynaa marka safiirka iyo safiirada la socdaanna waxaan leenahay soo dhowaada waa mahadsantihiin annaga ka maamul ahaan reer koonfur galbeed shacabka iyo siyaasiyiinta iyo dadweynaha dhammaantood waxaan leenahay dalka isbeddel ha ka dhaco dalku nabad ha ka dhacdo ummadda soomaaliyeedna dowladnimadeeda iyo qarankeega iyo sharafteeda siday ku heli lahayd ha laga wada shaqeeyo waana soo dhowaynaynaa wadahadalkana waa soo dhowaynaynaa waa markii ugu horreysay ergeyga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya mejal kiiten uu gaaro magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo